allaha u naxariistay waxaa habeen hore magaalada muqdisho ku geeriyooday fanaan hore faarax siidow faarax oo caan ku ahaan jiray heesaha iyo fanka banaadiriga dhowr bilood ka hor geeridiisa ayaa waxa uu warbaahinta ka hor sheegay in uu ka fadhiistay fanka abwaan maki xaaji banaadir oo ay muddo dheer isyaqaaneen islamarkaana ay soo wada shaqeeyeen ayaa waxaa la kulmay wariyaha v o eda ee muqdisho cabdilcasiis barrow waxa uuna wax ka weydiiyey qofka uu ahaa allaha u naxariistee faarax siidow inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto dhammaan ummadda soomaaliyeed abwaaniinta soomaaliyeed fanaaniinta soomaaliyeed afmaalada soomaaliyeed ehelkiisa aruurtiisa kharaawadiisa dhammaantood waxaan leenahay samir iyo imaan ilaahay ha naga siiyo walaalkeenna marxuum faarax siidow faarax janatulfirdowsa rabbi ha ka waraabiyo innagana bacdigiisa ilaahay mana fidneeyo intii u jiri lahaa waaye igu horey aan kaa dambeeyo waaye geeri ayaa loo nool yahay inta aan ka aqaano xaqiiqiyan wuxuu ahaa nin dadkiisa u san dalkiisa u san deganaanta afmacaanta walaal soo dhoweynta qaraawo xiriirinta dad booqashada nin aad u jecel laga nabadgelaayo dadkiisii jecel yihiin dalkiisii laga xiiseenaayo ayuu ahaa allah u naxariisto samir iyo imaan ilaahay aa naga wada siiyo
ilaa iyo mise sano ayaad markii aan istaqimay taqriiban afartan sano iskadhe ku dhawaa iga waran markaad wada shaqayn jirteen iyo shaqada iyo faarax qof noocee uu ahaa oo aad ku tilmaami kartay oo aad ku xasuusanaysaa maanta
wuxuu ahaa nin bulshadiisii magac iyo maamuus ku leh xaqiiqiyan dad ilaahi a ku siiyo faarax yar iyo weyn iskuhalay u hayeen meeshuu maray faarax sidoo walaalkey walaasheey baaba adoogey adeerkey abtigey aayadey saydigey saaxiibkey sadogey sokeeyahey waa kasaasa iska madaxdiisa waa tahay fanaaniintii waxuu ka mid ahaa dalka ku sugnaa muqdisho joogay wax badan u soo joogay bal iiga waran burburkii kadibna waad is aragteenoo muqdishoad wada joogteen faarax dalka markau arko xaaladan ku jira sidee u dareemi jire muddo kooban dalka waa ka maqnaa wuxuu ku noolaa waddanka sacuudi arabia marka marka waa nin oo oo dibaddana soo arkay oo nolosha tiibay khaasatan dalkii uu muddada soo joogay dalkana asaaba u dhashay markii uu yimidna waa arkay laakiin asaga muddo waa xanuunsanaaba sanooyinkan dambe waa xanuunsanaa wuxuu ahaa macnaha nin oo maaragtay haddana indhahu ka sheegtay waa yeelnimaa timid marka allah u naxariisto sabriyo imaan allah naga siiyo kaasi waxa uu ahaa markii xaaji banaadir oo u warramayay cabdilcasiis barrow